أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل هذا فاصل kani mid kala saari weeye wixii inoo soo horreeyey waxaa inoo soo socdaa sheekhu wuxuu inoo soo tilmaamay arkaantii salaadda ayuu mid mid inoogu soo sheegay markuu dhammaantood inoo sheegay buu haddana mid walba gaar u soo qaatay oo shuruuddii uu lahaa ayuu inoo soo tilmaamay isagoo niyada inoogu horraysay oo takbiiratulexraamka ku xigsiiye oo faatixada ku xigsiiyeoo rukuucdii oo sujuuddii halkana atixiyaadka iyo sida loo akhriyo oo laga maarmaan u ah inuu siduu yahay loo akhriya iyo meeshii la adkaynayey iyo meeshii la fudaydinayey ayuu inoo gelayaa wuxuu uhi tashdiidaatu tashahudi atixiyaadka shadadkiisa iyo meelaha la adkeeya ixdaa wa cishruuna waa koob iyo labaatan meelood ayaa atixiyaadka la adkeeyaa khamsun fii akmalihi shani waa marka akmalkiisa la qaato ee la wada sida fiican la yeelo wa sita casharata lix iyo tobanna fii aqalihi inta yar ee qofka lagama maarmaanka ah ee atixiyaadnimo u noqonaysaa ayay ku jirtaa bimacnaa waxa weeye had lix iyo toban meelood waxay ku jiraan inta waajibka ah ee lagama maarmaanka ah ee haddii qofku uu ka taga aanu atixiyaadu jiraynin wa khamsun fii akmalihi shanna waa marka uu qofku sida kaamilka ah ee dhammayska tiran waa marka uu qaato attaxiyaatu cala alyaai wataa ya'da iyo ta cala taa'i walyaa ta'da iyo ya'daa la adkaynaya attaxiyaatu waa ta'daa u horraysa iyo ya'daa almubaarakaatu ayadu malashad alsalawaatu waa cala asaadi saadka ayana laadka alsalawaatu baa la odhanayaa aayibaatuna waa cala ataa'i walyaa ayibaatna ta'da iyo ya'daa la adkaynaya aayibaatu baa la odhanaya cala ataa'i walyaa lilaahi calaa laami aljalaala lafdu ljalaala waa allah laamkiisa lilaahi ayaa isna la adkaynayaa assalaamu waa cala asiini siinkaa la adkaynayaa calayka ayuha nabiyu calayka malashad ayuha nabiyuna waa calalyaay ayu nebiyu waa nuunka walyaa iyo ya'da ayuha nebiyu waa ya'da ayuha iyo nebiyi iyo ya'daa nebiga ugu dambaysa wa raxmatullaahi waa calaa laami aljalaala laamuljalaalaha oo laamka lilaahi waraxmatullaahi weeyaan laamkiisa wa barakaatuhu assalaamu wa barakaatuhu male waxshada ayado assalaamuna waa cala siin siinkaa la adkaynaya calaynaa wa calaa cibaadiillaahi calaynaa wa calaa cibaadiillaahi cibaadiillaahi calaa laami ljalaala cibaadillaahi waa laamkaa lilaahi laamljalaalaha alsaalixiina waa cala saadi saadkaa la adkaynaya ashhadu an laa ilaaha ashhadu an laa ilaaha calaa laami alifin laamu alifka ah laamka aliftu ku taagan yahe allaa ayaa la adkaynayaa ila allaahu calaa laami alif laamu alifka ila kaa hore iyo wa laami ljalaala laamuljalaalaha allaahida wa ashhadu anna waa cala nuuni nuuntaa la adkaynaya wa ashhadu anna muxammadan cala nuuni nuunkaa la adkaynaya muxammadan rasuulu llaahi calaa miimi muxammed muxamed miimkiisaa la adkaynaya muxammadin baa la odhanaya wa cala raa iyo ra'da muxammadan rasuulu llah wa ashhadu anna muxammadan rasuulu llah ra'dana waa la adkaynaya wa calaa laami ljalaala rasuulillaahi anna muxammedan rasuulu llah laamkaa allahida ku jiranaysana waa la adkaynaya markaa koob iyo labaatankaa meelood ayaa atixiyaad kale la adkeeya faslun haadaa faasilun mid kala saari weeye tashdiidaatu aqali salaati cala اnabiy sala allahu alayh wasalam arbacun shadadka iyo meelaha la adkeeya inta ugu yar ku salliga nebiga lagu salliya waa afar meelood tashdiidaatu aqali salaati cala nebiy ku salliga nebiga lagu salleeya inta ugu yar ee qofka ku filan ilaa waataynu soo marayna inay rugni tahay atixiyaadka dambe qofku inuu nebiga ku salliyo salaadda haddaba inta ugu yaray shadadka ay leedahay waa afar meelood allaahumma wa cala allaami waalmiim allaahumma salli cala allaami calaa muxammadin wa cala almiimi allaahumma salli calaa muxammadin baa ugu yar marka waxaa la adkaynaya waxa weeye waa laamka allaahumma iyo miimka iyo salli laamka ku jira wa aqalu salaami salaamta inta ugu yarna assalaamu calaykum weeye salaam naqsigana waxa ugu yar assalaamu calaykum oo cala siini ayana siinta ayuunbaa la shadayaa intaa halkaas ayuu inooga baxay sheekhu faslun hadaa faasilun kani mid kala saari weeye fii ma taqadama wa fii ma sayati wuxuu inoo soo hormariya waxa inoo soo socdaa halkanna wuxuu kaga hadlayaa sheekhu wakhtiyaalka salaada xilliga uu soo galo shantii salaad iyo xilliga u baxo awqaatu salaati khamsa awqaadda ay salaadu leedahay waa shan awqaadda kulligaah ee salaadaha shantii ay leeyihiin waa shan oo salaaddu weliba hal wakti bay leedahay macnaa soo gelitaankeedu awalu waqti duhri duhurka wakhtigiisa waxa ugu horreeya zawaalu shamsi cadceeddoo iilataa wa aakhiruhu aakhirkiisuna waxa weeye masiiru dilli shayi shayga marka uu le markuu harhkiisu noqdo midlahu isagoo kale hayra dilli listiwaa harhka istiwaha la yidhaha se aan lagu darin wuxuu leeyahay sheekhu salaad waliba wakhtigeedu wuxuu leeyahay xilli uu soo galo iyo xilli uu dhammaado intaa u dhaxaysu wakhtigeedu noqonayaa inaad ka horraysiisana lama ogola inaad kadib dhigtana lama ogola markaa duhur buu inoogu horraysiyo ugu horreeyo wa awalu waqti duhri duhurka wakhtigiisa waxa ugu horreeya zawaalu shamsi markay cadceeddu iilatay bartankaa samada ka iilatay xagga cadcadhac u weecato markaasaa duhur beewgii wakhtigiisuu joogaa wa aakhiruhu aakhirkiisa ugu dambeeyana waa masiiru dilli shay mila markay shayga iyo harhkiisu isleekaadaan shayga iyo harhkiisu markay isleekaadaan na waxaa tegey wakhtigii duhurkuna xilligaasi ku gebagabooda akhirkiisa noqda hayra dilil istiwaa harka istiwaha la yidhaahdo marka laga soo reebo dillul istiwaa waxa weeye iminka tusaale ahaan mikrofoonkaasi birtaa uu ku jiro waa arkaysaan cadceeddu marka ay samada bartankeeda ay marayso hadhku si siman oo sida birtaa uu ku fadhiyo oo kale ayuu hareera uga maraya markay bartanka marayso hadhku si siman buu hareera uga marayaa xaggana mari maayo xaggana mari maayo xaggana mari maayo bartanka markay cadceeddu marayso hadhku sida birtaa wareegsan ayuu hareera uga marayaa marka haddaba la eegayo shayga iyo hadhkiisii inay isleekaadeen ee macnaha la odhanayo waa wakhtigii duhurka aakhirkiisii eed shayga iyo hadhkiisa isku dherarinayso guntaa ha ka bilaabina waxaad ka jartaa intii hareer walba jirtay markay samada cadceeddu maraysay oo shay hadhkii halkaa ka bilow markaa halka ka bilow bartankaa hareeraha wada xigay ee sinae ka wada dhexeeyey ha ka bilaabina intaa intaad ka goyso halkaa harkii ka bilow oo markaa shayga iyo harkiisii isku dherari ilaa intani kamay mid ahayna waxay ahayd in hareeraha ka wada xigtay bay ahaydeen hayra dillil istiwaa harkaa istiwaha la yidhaayo xilligay samadu samada bartankeeda ku beegan tahay harkaa istiwaha la yidhaayee shayga hareeraha ka wada mara marka aad ka goyso ee shayga iyo harkiisu isleekaadaan ayaa wakhtigii duhurka aakhirkiisa uu yahay weeye wa awalu waqti alcasri casarka wakhtigiisana waxaa u horreeya idaa saara dillu kulli shayin mila shay kasta iyo harhkiisu markay isleekaadaan isagoo kale u noqdo wasaada qalina in yarna uu ka kordho idaa saara dillu kulli shayin shay kasta harhkiisu milow markuu isagoo kale noqduu leekaado shayga iyo harhkiisa marka laysku dhareeyo markay isleekaadaan wasaada qaliilan in yarna weliba uu ka kordho intaa yar wuxuu ku kala saarayaa waxa weeye waa wakhtigii duhurka yabuu ku kala saarayaa wakhtigii casarka waayo duhurkaa wuxuu ku ekaa shayga iyo harhkiisu markay isleekaadaan isleekaanshaha uun wax yar marka uu ka kordhana wakhtigii casarka awalkiisi baa soo galay wa aakhiruhu aakhirkiisuna waxa weeye cinda guluubi shamsi cadceeddu marka ay dhacdo ayuu aakhirkii ama xilligii ugu dambeeyey wakhtiga casarkuna waa marka cadceeddu dhacdo marka waa cadceeddhac ilaa iyo xilligaa sheegaya harkiisu markay isleekaadaan wax yar uu ka kordho wa aakhiruhu aakhirkiisuna waxa weeye cinda guluubi shamsi marka ay cadceeddu dhacdo wa awalu waqti lmaqribi maqribka wakhtigiisana waxaa ugu horreeya quruubu shamsi markay cadceeddu dhacdeed istiraado godkii gashay wa aakhiruhuna quruubu shafaqi alaxmar midabkaa cas marka uu baaba'o na wakhtigiisii ayaa ugu dambeeya wuxuuna yidhi sheekhu maqribka wakhtigiisa waxa ugu horraya cadceeddu marka ay dhacday godka gasho qursigaasi markuu inaga qarsoomo aakhirkiisa iyo halka ugu dambaysana waa aakhiruhu quruubi shafaqil axmari midabka cas ee cadceedda ka hadhaa markuu baaba'o isna maqribka wuu baxay wakhtigiisi wa awalu waqtilcishaa'i cishaa'iga wakhtigiisana waxa ugu horreeya ghuruubu shafaqi alaxmar midabkaa cas ee cadceedda ka hadhee ka dambeeya baaba'iisa iyo dhicitaankiisa ayaa wakhtiga cishaa'iga ugu horreeya waakhiruna tuluucu lfajri saadiq fajarka iyo waaga runta sheegaya marka uu soo baxa weeye cishaa'iga waxa ugu horreeya wakhtigiisa midabkaa casi marka uu dhacu baaba'o ee cadceeddu ay ka tagtaa aakhirkiisuna waxa weeye waagaa runta sheegaya markau dhasho waagaa laba qaybooda mid fajru kaadib baa la yidhaahdaayo inta uu caddaan yari soo baxo oo aad sida yeyga dabadiisoo kala moodo ayuu iska baabaa markaasaa mugdi uu ka dambeeyaa midna waa waagii runta ahaayoo jihooyinka ayuu u kala faafaayo koonfuriyo hawd buu kala faafay saasaa waagu ku beriyaa fajarka iyo waagaa runta sheegaya ee fajru saadiqa la yidhaahdo marka uu soo baxaana wakhtigii cishaa'iga ayay ugu dambaysaa wa awalu waqti subxi subaxa wakhtigiisana waxa ugu horreeya tuluucu lfajri saadiq fajarka iyo waagaa runta sheegaya marka uu dilaaco wakhtigii subaxu waa joogaa wa aakhiruna tuluucu shams aakhirkiisuna waa inta ay cadceeddu ka soo baxayso waagaa runta sheegaya dilaaciisa ilaa iyo cadceedda soo bixitaankeeda ayuu wakhtigiisuna ka dhexeeya wa awalu waqti subxi waxa weeye tuluucu lfajri saadiq fajirkaa runta sheegaya dhalashadiisa wa aakhiruna tuluucu shams cadceedda soo bixitaankiisuna aakhirkiisa weeye alashfaaqu haddaba midabadu kuwa cadceedda ka dambeeya alaaatu waa saddex axmaru mid cas wa asfaru mid boodhoah wa abyadu iyo mid cad alaxmaru ka casi maqribun inta shaaca casi joogo waa maqrib waalabyadu waalasfaru ka cad iyo ka boorahayna cishaaun wakhtigii cishaa'iga weeye laakiin shaaca casi intuu joogo waa maqrib alashfaaqu midabyada iyo shaacau alaaatun waa saddex axmaru mid cas wa asfaru mid booreah wa abyadu mid cad alaxmaru maqribun shaaca casi waa maqrib waalabyadu waalasfaruna cishaaun cishaa'i weeye wayundabu waxaa la sunneeyaa taakhiiru salaati alcishaa'i salaadda cishaa in dib loo dhigo ilaa an yaqiiba shafaqu lasfaru waalabyadu inta ay ka baaba'ayaan midabkaa booraha iyo kacadiba intay ka baaba'ayaan ee mugdi la gelayo in cishaa'iga dib loo dhigaabaa wanaagsan cishaa'igu dibudhiga ayuu asalkiisuba ku wanaagsan yahay wayundabu waxaa la sunneeyaa taakhiiru salaati alcishaa'i in la dib dhigo ilaa an yaqiiba shafaqu lasfaru waalabyad faslun halkanna wuxuu inoogaga hadlayaa sheekhu xilliyo salaadda sunnaha ah ee aan sabab lahayni aanay bannaanayn wuxuu idhi faslun taxrumu salaatu salaaddii waa xaaraan allatii salaadaasoo laysa lahaa sababun mutaqadim sabab ka horreeya aan lahayn walaa muqaarin mid la soo xidhiidhayna aan lahayn fii khamsati awqaatin shan wakhti salaaddii waa xaaraan salaadaasina weliba waa salaada aan sabab ka horreeyeyna lahayn sabab la soo xidhiidhayna aan lahayn salaadoo dhan ma aha waa salaad aan sabab hore ka horreeyeyna lahayn sabab la soo xidhiidhayna aan lahayn oo sababta ka horreeyey waa maxay sababaha horreeye waxaa ka mid a dee salaaddii kaa tagtay salaadaad ku nadartay taxiijatulmasjidkii sunnihii weysada sunnihii dawaafka waxaa la yidhahaa sababo ka horreeyay leeyihiin oo salaadan dee salaad horay ahaydoo kaa tagtay waa mid aad ku nadartoo sababkeedii baa horreeyey waa taxiijulmasjid oo dee soo gelidda masaajka waa sunnihii weysada waa sun salaadahaasoo dhan waxa la sabab ka horreeyay leeyihiin oo iyagu xaaraan maaha ta sababka la soo xidhiidhay lihina waxaa ka mid a cadceedmadoobaadkii iyo deexmadoobaadkii sabab hadda la soo xidhiidhay bay leedahay istisqadii baa ka mida sabab muqaarina bay leedahay ee salaada la sheegaya waa sunno un qofku hor alla un iskala kaco marka shan wakti ayay xaaraan tahay salaadda aan sabab ka horreeya iyo mid la soo xidhiidhay toona lahayn saddex waxaa la yidhaahdaa waxay ku xidhantahay zamaan iyo wakhti oo waa saddexdan u soo horreeya saddexna ficil bay ku xidhan tahayoo waa marka aad ficil samayso saddexda haddaba ayagu zamanka ku xidhan waa cinda طuluuci shamsi markay cadceeddu soo baxayso xataa tartafica qadar rumxin ilaa waran qadarkii il aragtideenna waran qadarkii ay gaadho salaad sunno ah oo aan sabab hore iyo mid damba toona lahayn ood iskala kacdo atixitimiski sunna ilaa waa yani sabab bay lahay dad masaajid soo gasho laakiin adigoo masaajidka iska joogay uun xilligaa sunnaad sunna hor ilaahay la kacda baa lagu diidan yahay cinda طuluuci shamsi cadceeddu markay soo baxayso xataa tartafica qadara rumxin ilaa walan qadarkii ay kor noqonaysaa bay xaranimada isna joogaysaa wakhtigaasi waa kaa wa cinda alistiwaa istiwaha marka ay cadceeddu bartanka joogto fii hayri yowmi اljumca waxaan maalinta jumcada ahayn xataa tazuula intay ka suulayso maalinta jumcada mooyaane maalmaha kale oo dhan markay cadceeddu samada bartankeeda marayso ayana salaadaan sabab lahayn baa xaaraana xaaraannimadaasina waxay joogaysaa ilaa ay cadceeddu iilanayso mar hadday iilato yacni way tegtay maalinta jumcadu laakiin iyada kuma jirto oo xadiid baa wuxuu ahaa yacni waxaa la huriyaa xilligaa jahannama maalinta jumcadana lama huriyaa layidhi kaasina waa wakhtigaasoo zamankaasay ku xidhantay wa cinda alisfiraari xataa taqrub marka ay cadceeddu boorowdo ee ay sii dhacayso ey cawlaadto xataa taqruba ilaa intay ka dhacaysa ayadana xilligaana salaadii aan sabab ka horreeyey mid la soxdhay toonahay waa xaaraan oo xilligaa ay sii dhacaysay xilliga kaleba shaydaan baa istaago tadlucu bayna qarnay shaydaanin labadiisa gees dhexdooda ayay ka soo baxdaayo markaa dadka cadceedda caawdaanay xilliyadaasay u sujuudaan sidaa daraaddeed baa markaa la yidhi hashabihina idinku xilliyadaha tukanina salaadaan sabab lahayn wa cinda alisfiraari markay cadceeddu boorowdo xataa taqruba intay ka dhacayso saddexdaasi zaman bay ku xidhaan yihiin xaaraannimadu labadan soo socdaana ficil wa bacda salaati subxi salaadda subax dabadii na waa xaaraan xataa tatluca shamsu ilaa cadceeddu ay soo baxayso waa xilligaad subax samaysa dabadii un markaa haddaanad xataa jamacii la tukanin oo aad goor dambe oon cadceeddu soo bixin inaad tukato yacni dabadeed un baan lagu oggolayn laakiin horteed waad tukan kartaa weeyo waa ficil bay ku xidhantay wa bacda salaati subxi na waa xaaraan xataa tatluca shamsu ilaa cadceeddu soo baxayso wa bacda salaati alcasri salaadda casar dabadiina waa xaaraan xataa taqruba intay ka dhacayso iiteenaysa taana waa xilligaad salaadda casar samaysa uun oo haddaad afartaa iyo barh kaba tukatid dabadeed un baan lagu oggolayn laakiin horteed waa tukan karta wa bacda salaati alcasri xataa taqruba intay ka dhacayso faslun sakataatu salaati salaadaha meelaha la aamu sakataatu salaati salaadda meelaha la aamusaa situn waa lix meelaha ay sunnaha ta ay u wanaagsan tahay qofkan tukanayaa inuu aamusaa waa lix oo inaanu isku wada xidhiidhinina inuu in yar aamusaa meelahay sugnaatay waa lix bayna takbiirati alixraam wa ducaa'i aliftitaax markaad xidhateeda allaahu akbar tidhaahdo allahu akbar wajahd wajiya aladii ha odhani oo ducaau liftitaaxa markaba ha ku daba qabanina allaahu akbar ha tudheh qadar aad subxaanallaahi ka odhan karto u yar kala kaadi dabeetna waxaa tia wajahd wajhile ducaa listiftaaxi akhriso marka waa bayna takbiirati alixraam iyo wa ducaa liftitaax ducada iftitaax wa bayna ducaa liftitaax iyo watacawud dee markaad dhammayso wajahd wajiya liladii fatara samaawaati markaad dhammayso ogabaatad acuudu billahi min ashayطaani arajiim baad haddana qur-aankii ku bilaabaysay markaa shaydaan iska naarkaa iyo ducada iftitaaxana dhexdooda waa inaad yar aamustaa wa bayna alfaatixati watacawud tacawudkaa shaydaan iska naarka ee faatixadiina waa inaanad xidhiidhinin ee iyagana waa inaad yar u kala dhaxaysaa wa bayna aakhiri alfaatixa faatixada aakhirkeeda waladaalliin iyo wa aamiina aamiinna waa inaad iyar kala dhex aamustaa waladaalliin aamiin markaa aad tidhahdaa waladaalliin aamiin waa inaad saa isu raacinin wa bayna aamiina aamiin iyo wasuura aamiintii iyo suuraddii aamiin bismi illahi raxmaan raxiim waa inaad odhanoo israacinin ee waa inaad iyagana kala joojisaa wa bayna suurati waarukuuc suuraddii faatixada ka dambaysay iyo rukuucdiina waa inaanad israacinin oo masalan aanad masalan qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad allahu akbar aanad odhanin ee in yar walam yakun lahu kufuwan axad yar joojisaa dabeetana aad markaa dambana allahu akbar tireed rukuucdaa lixdaa meeloodna yacni waxa wanaagsan qofku inuu aamuso weliba aamiinta iyo suuradda dhexdooda waxaa la yidhi imaamka waxa u wanaagsan salaadda kor loo qaado inuu dheereeyo intay dadku qiraqiraa'ada ula socdaan oo suuraddan aad akhriyaysa dadkaad tukinaysaa ula socdaan waa inaad yar aamusnaataa intaad istihaahda faatixadii way ka akhriyeen markaas ilaa faatixadii akhriya waa inaad suuraddii bilowdaa si ay ula socdaan faslun hadaa faasilun weeyi alarkaanu rugniyaalka allatii talzamu fiiha atumaaniina rugniyaalka xasiloonidu ay waajib tahay arbacatun waa afar afar rukni ayaa in la xasila ay waajib tahay alrukuuc ka ugu horreeya waa rukuucda waalictidaal iyo ka toosidda wasujuudu iyo sujuudda waljuluusu bayna sajdatayn iyo fadhiga u dhexeeya laba sujuudood afartaa rugni inaad ku xasishaabaa waajiba waa rukuucdii waa inaad ku xasishaa oo intaad saa u foorsta markaba aanad ka noqonin waa ictidaalkii waa inaad qumaadtii isu taagto aad ku xasishaa waa sujuuddii waa inaad labadaba wejiga si fiican dhulka aad ugu haysaa waljuluus bayna sajdatayn fadhiga labada sujood u dhexeeyana waa inaad ku xasishaa watumaaniinatu tumaaniinada xasilooyihiiyo sukuunu waa xasilid bacda xarakatin xaraka iyo dhaqaaq dabadi aad xasisho weeye baxaydu soo yastaqiru uu ku sugmayo kullu cudwin xubi kastaa maxallow meeshiisa biqadri subxaana allah subxaana allah inaad ka odhan karto waa inaad xasishaayo xubin weliba meeshiisa ku sugnaadaa watumaaniinatu hiya sukuunu waa xasil bacda xarakatin xarakiya dhaqaaq kadib baxaydu soo yastaqiru uu ku sugmayo kullu cudwin xubin kastaa maxallow meeshiisi biqadri subxaana allah subxaana allah in laga odhan karo faslun asbaabu sujuudi sahwi arbacatun sujuudu sahwiga sababaha keenaa waa afar asbaabu sujuudi sahwi arbaca afar sababood mid ka mida haddii la helo qofkaa waxa sunnaba inuu sujuudu sahwi laba sujuudood sahwiga la yimaado alawalu ka waraya tarku bacdi min abcaadi salaa waa inuu barh ka tago abcaaddii salaadda ka mid ah waxaa jira sunnayaal la yidhaahda abcaad shaaficiyadu ay yidhahdaan abcaad u yaqaanaan abcaadu salaa atixiyaadka horaa ka mid ah marka waa tarku bacdi min abcaadi salaa salaadda sunnayaashada abcaadda la yidhaahdo oo aad ka tagta mid ka mid a aw bacdi albacd ama abcaaddii mid ka midaad barh ka sii tagtay masalan atixiyaadkii dhexaad barh ka sii tagtay tarku bacdi min abcaadi salaa waxa weeye atixiyaadkii o dhan ood ka wada tagto aw bacdilbacdi ama bacdigood barhkii ka sii tagto bacdiga imka sunni baa laga wadaa bacdiga dambe bacdiguna waa badh ega ka hore waa tarku bacdi min abcaadi salaa waxa weeye adigoo atixiyaadkii hore ka wada taga aw bacdilbacdina waxa weeye adigoo barh ka mida ka taga kamaad wada tegayna barh ka midaad ka tagtay kaa isaga sujuudu sahwi ayaa qofka loo sunneeyaa ahaani ka labaadna ficlu maa shay qofku uu sameeyaa la yidhaha yubtilu uu burinayo camduhu camdigiisu salaadda uu burinayo walaa yubtilu sahwuhu sahwigiisu si aanu burinayn idaa facalahu naasiyan markuu sameeyo isagoo isilowsan shayga labaad ee loo sunneeyo qofku haddii uu la yimaado inuu sujuudu sahwi sameeyaa qofkii tukanayay baa wuxuu sameeyey isagoo ilowsan ama jaahil ah shay hadduu camdiya ka sula yimaado salaadda ka burin lahaa laakiin sahwigiisu aanu buriyeen maxaa ka mid a masalan cunid yar wax yar buu markaa dhadhamiye kelmad yar iyo hadal yar baa ka soo baxay ogobay waxaa hadduu ula yimaado camdi salaaddii way ka buraysaa laakiin sahwi hadduu ula yimaado kamay buraynin markaa qofkii isagoo is-ilowsan hadduu ama wax yar dhadhamiyo ama hadal yari ka soo baxo isagoo is-ilowsan kaana sujuudu sahwi buu la imanayaa ficlu maa shay samayntii oo yubtilu camduhu camdigiisu salaadda uu burinayo walaa yubtilu sahwu laakiin sahwigiisu aanu burinayn goorma ayuu sujuudayaa idaa facalahu naasiyan marka uu sameeyo isagoo islowsan kaana waa la fahma ahaaliduka saddexaadna waa naqlu ruknin qawliyin rukni qawli ahoo kuwa lagu dhawaaqaa ilaa hayri maxallihi meeshiisii meelaan hayn uu raro arkaanta salaadu waxay u qaybsantaa qawli iyo ficli wax waa lagu qawla waxna waa la sameeyaa iminka takbiirta waa qawli waa waa wax lagu hadlo qawl faatixadu waa qawli atixiyaadku waa qawli salliga nebigu waa qawli waa waxa lagu qawlo la yidhaahdo rukuucda iyo sujuudda iyo istaaggeeda ficli baa la ydha waa wax la sameeyo markaa wuxuuna yidhi sheekhu ka saddexaad waxa weeye rugni qawli ah oo masalan faatixadii oo kale ka soo qaada rugnigaa qawligaa labuunbaa laga soo reebaayo oon meesha soo gelin waa salaam naqsigii iyo takbiirta ayaga kuwaa raritaankooda haddii qofku meelaan meeshooda ahaynu ur haro salaaddu way buraysaa meel dhaxown markuu marayo hadduu a takbiiratulixraam uu ka dhigto allahu akbartii xidhashadeeda markuu laba ragcadood tukaday salaaddii waa ka buraysaa laba ragcadood markuu marayo hadduu yidhaa waan salaama naqsanaya iyana waa ka buraysaa rugnigaa qawligee la ra'aya waa inaanu salaamta iyo takbiiratulixraamka ahayn yacni waa naqlu rugnin qawliyin rugni qawliya buu u raray ilaa kayri maxallihi meeshiisii meelaan ahayn masalan waa maxay faataxadii ayuu fadhi ku akhriyey fadhi buu ku akhriyey isagoo a faataxadiina halkeedii ku soo akhriyey weeye ee maaha hadduu faataxadii aanu ka tagba maaha isagoo faataxadii ku soo akhriyey sara jooggii ayaa halkuu atixiyaadka ka akhriyay lama baatan sarka isagoo faataxada akhriyaya wayna ugu badantay taas ama yacni sara jooggii buu ku atixiyaadsaday si ninkii ay islaantiis ku agtukatay tolo maxay la fadhiisan doontaa buli intu arkay iyadoo sara jooggii atixiyaadka ku akhriyaysa marka waxa weeye waa naqlu rugnin qawliyin rugni kuwa lagu dhawaaqa oon salaamta iyo takbiiratulixraamka ahayn oo ilaa hayri maxallihi meeshiisii meelaan ahayn loo raro taasina waa mid alraabicu ka afraadna waa iqaacu rugnin ficliyin rugni ficliya baa wuxuu dhacay maca ixtimaali ziyaada isagoo ay suurtagal tahay inuu dheeraad noqdo inuu dheeraad noqdo iyadoo ay suurtagal tahay waa maxay rugni ficliya buu marka qawligii maaha waa rukuucdii ama sujuuddii ka soo qaad ayaa qofkii wuxuu sameeyey isagoo ay suurtagal tahay inuu ziyaado yahay masalan wuxuu ka shakiyey wartalo miyaad rukuucday mise maad rukuucin wartalo sujuuddii labaad miyaad sujuudday mise maad sujuud buu ka shakiyey ogobay qofkuna mar hadduu wax ka shakiyo waxay ahayd salaadda siduu hubo uun ha ku dhiso oo dee waa inuu rukuucaa ama sujuudaa mar hadduu kaba shakiyo sujuuddii miyaad ka tagtay ama rukuucdii miyaad ka tagtay iminkaba waa inuu rukuucaa ama sujuudaa isagoo sidii u shakisan buu rukuucay ama sujuuday markaana sujuudsaw buu lay maraya maxaa dhacay markaa rugni ficliya oo kuwii la samaynayabaa waxaad samaysay adigoo shakisan marka waa iqaacu rugnin ficliyin rugni ficli oo dhaca maca ixtimaali ziyaada iyadooy suurtagal tahay inuu dheeraad yahay afartaa ayaa loo sujuudaa sujuudu sahwiga haddaba wuxuuna yidhi tarku bacdi min abcaadi salaa sunnayaasha salaaddaa waxay u qaybsamaan hay-aad iyo abcaad qaar hay-aad baa la yidhahdaayo masalan waa iska takbiirahan oo kale iyo tasbiixaha iyo ayaa la yidhaha hay-aad waa iska qurux qaarna abcaad baa la yidhaha qofku hadduu ka tago sujuudu sahwi buu la yimaadaa marka abcaadu salaati sabcatun toddoba weeyaan buu idhi abcaadu salaati sabcatun waa toddoba ayuuna yidhi sunnayaashaa hadduu qofku ka tago uu sujuudu sahwi ku kabaya macnaha waa intuu sheegay un shaaficiyadu labaatan bay gaadhsiiyaane altashahudu alwalu ka ugu horreeya waa atixiyaadka hore wa qucuuduhu iyo fadhigiisa labada ugu horreeya waa atixiyaadka hore iyo fadhigiisa atixiyaadkii iyo fadhigii buu kala tiriyey oo atixiyaadka horena abcadu ka mid yaho haddaad ka tagto sujuudsaw baad la imanaysaa fadhigiisa haddaad ka tagtana sujuudsaw baad la imanaysaa oo ma dhici kartaa inay atixiyaadkii iyo fadhigii kala socmaan waxay ku dhici kartaa bay yidhaahdeen dee qofkii hadduu iminkaba soo islaamo mase ceshaagii oo joogu iminka soo islaamo atixiyaadna garan maayo dee waxaanu leenahay waxaa ku waajiba inuun inta atixiyaadsanayna inu fadhiyo fadhigaasoo keliya ku wajiba atixiyaad kuma waajibin marka isagoo fadhigaasoo keliya ku waajibaya hadduu fadhigiina ka tago bimacnaa waxa weye sujuud sahwi buu la imanaya marka atashahud alawal wa qucuuduhu saasay u kala saaraya wsalaatu cala nabiyi sala allahu alay slam fiihi iyo ku salligii nebiga uu ku sallii lahaa atixiyaadka hore wasalaatu ala nabi fiihi atixiyaadkii hore isna wuxuu ka mid yahay sunnayaasha abcaadda la yidhaha haddii u ka tago qofku sujuud saawiga la imanayo laakiin atixiyaadka dambe isaga arkaantuu ka mid ahaa arkaanta salaaddu hadduu ka tago salaadiba uma jiraynin wasalaatu cala alaali aalka nebiga oo lagu salliyo fi tashahud alaakhir atixiyaadka dambe atixiyaadka dambe aalka nebiga in lagu salliyaana waxay ka mid tahay sunnayaasha salaada sujuud sahwa lagu kabo waalqunuut wa qiyaamuhu madhabka shaafici waxay qabaan qunuudka salaada subax inuu isaguna sunnayaasha ka mid yahay sujuud sahwiga lala yimaado wa qiyaamuhu iyo istaaggiisu istaagguna waa sidii atixiyaadka fadhigiisa oo kaleo haddaanu qofku garanayn intii una istaaga bay yidhahdeen wsalaatu wasalaamu cala nabiy sala allahu aleyh wasalam ku saliidda iyo salaamidda nebiga wa aalihi iyo aalkiisa wa saxbihi iyo asxaabtiisa fiihi qunuudka dhexdiisa ku salliga nebiga iyo salaamitaankiisa isaga iyo aalkiisa iyo asxaabtiisaba ayana abcaadda salaadda ayuu ka mid yahay waay faslun hadaa faasilunkani mid kala saari weeye wixii inoo soo horreeyey iyo waxa inoo soo socdaa tabطulu salaatu biarbaca casharata khasla salaaddu waxay ku burtaa afar iyo toban xaaladood waataynu soo marray markaynu ka t soo hadlaynay shuruudda salaadda inuu qofku ka dheeraado salaadda waxa buriya waijtinaabu mubdilaatihaa waxaanu waa inuu ka dheeraadaa salaadda wixii burinayey haddaba waxa isweydiin la salaaddii maxaa buriya wuxuu leeyahay sheekhu bilxadat waxay ku burtaa xadat xadadku waa kii yaraa iyo kii weynaa qofku isagoo salaaddii ku jira hadday weysadii ka jabto oo xadadkii yaraa masala neef baa ka soo baxday kaadi baa ka soo baxday yacnii saxaraa ka soo baxday waa xadad yar baa laydhaha salaaddiisi way burtay kii weynaayo qofkii dee hadduu isku juluno isagoo markaa salaaddii ku jira ay manidii ka timaaddo ama ruuxii dumar ahaa dhiiggii cadadaha ka yimaado salaaddii way ka burtay laakiin waa ayo waa qofkaan daa'imulxadadka ahayn daa'imulxadad waataynu soo tilmaannay dad daa'imulxadad la yidhaha qofka hadday kaadidiisu iska socoto ama neefdu ka soconayso ama saxradu ka soconayso waxaanu nidhi wuxuu dahaaro qaadanayaa marka ay salaadda wakhtigeedu galu dahaaro qaadanayaa isaga markaa wixii ka soo baxa mar hadduu intuu dahaaro qaato wuxuu isku xidhxidhay dabeetana uu salaaddii galay intaa uu salaadda ku jira wixii ka socdaa salaaddiisi waxba ka yeeli maayaan markaa xadad qofkii kaga buraysaa waa fii hayri daa'im alxadad qofkaan xadadkiisu joogtada ahayn waxa kaley ku burtaa wa biwuquuci nijaasa nijaaso ku dhacday in lam tulqa xaalan haddaan markaba la tuurin min hayri xamlin iyadoon la qaadin hadday qofkii tukanayey nijaaso aan macfi ahayni jidhkiisa ama maradiisa ay ku dhacdo salaaddii way ka burtay waxaanayse ka buraynin hadduu nijaasadii ku dhacday markaba iska tuuro isagoon qaadin isagoon qaadin buu tuuro masalan saxara qallalanba halkaasoo kale kaga soo dhacday gacanta dabeetana sidaasuu maradii u dhuftay oo way ka duushay isla markii ay ku soo dhacdayba intuu saa u dhuftay bay ka duushay markaa waxba ka yeeli mayso waa in lam tulqa xaalan haddaan markaba la tuurin hadday muddo iskaga sii saarnaato oo dabeetana uu mar dambe un arko iyadana waa ka buraysaa min hayri xamlin banidha hadduu gacanta ku qaato ayana waa ka burtay ee markaba hadduu saa isaga tuuro ayuunbaana ka burayn hadduu qaato inuu gacanta ku qaado xambaarana waa ka buraysaa wa biwuquuci nijaasati nijaaso ku dhacday in lam tulqa xaalan haddaan markaba la tuurin min hayri xamlin isagoon qaadin wankishaafilcawra cawradii oo faydanta in lam tustar xaalan markaaba haddaan la asturin shuruudda salaadda waxaa ka mid ah cawrada in la asturo qofka hadday cawradii ka faydanto masalan dabayl baa ku dhabato ama cawistiiba dabada ugu laashay ama qamiiskiiba salaaddiisi waa burtay haddaanu markaba isku celinin oonu is asturin markaba haddaanu isku celinin oonu is asturin salaaddiisi waa burtay in lam tustar xaalan haddaan markaba la asturin inkishaaf baynu dhi eeg waa faydan hadduu isagu iska faydto salaaddiisi way burtay inkishaaf waa faydan waxaanad facal ficil ku lahayn oo kaa fayda laakiin adigu hadduu qofku markaa iska macawistiisun dabada ku laasho markaba ha isku celiyaa way ka buraysaa wankishaaf ilcawra cawradii oo faydantay in lam tustar xaalan markaaba haddaan la asurin wa nudqu iyo ku hadal bixarfayni laba xarafuu qofkii ku hadlaa ka buraysa aw xarfin mufhimin camdan xaraf wax fahansiiya uu ku hadla camdi ugu hadlo waxaa kaloo salaadu ku burtaa qofkii tukanayay oo ku hadla isagoo u kasaya og inuu salaad ku jiro laba xaraf oo xidhiidhsan ayuu yidhi ama hal xaraf oo wax fahansiin karaa masala iminka xarafka qi oo kale qi min alwiqaaya iska ilaali bay ka dhigantay ci min alwicaaya waxaa yacnii qabo oo dhigo oo weelee bay ka dhigan tahay hadduu laba xaraf ku hadlo ama hal xaraf oo wax fahansiinaya hadduu ku hadlo camdiya salaaddiisi waa ka buraysaa wa bilmufaili camdan wixii wax afurinayeyna ayadana waa ka burinayaan qofka waxaa salaaddii ka burinaya waxa la yaalaya wixii qofka sooman afurinayey mar hadduu una kasta og yahayna dee wax cuniddii baa ka mid hadduu wax iska daldashu iska cuno soomkuba sidii ugu burayey baa salaaddiina ugu buraysaa waa bilmufaili bilmufaili camdan wa bilakli alkaiiri naasiyan in badan hadduu wax iska cunon isagoo ilowsan isna salaaddii waa ka buraysaa haddii uu isagoo isilaaway wax biyo yar dhadhamiyo amaba uu wax yar qaato isagoo isilowsan salaaddii ka buri mayso laakiin hadduu iska dooyaysu dabeetana ka dhargay isagoo salaaddii ku jira intuu isilaawo yani salaaddiisi waa burta wa bilakli alkaiiri iyo cunid fara badan naasiyan isagoo isilowsan uu cuno wa alaai xarakaatin mutawaaliyaat saddex dhaqdhaqaaq oo xidhiidhsan walow sahwan sahwiba ha ahaatee saddex dhaqdhaqaaq oo xidhiidhsan oon wakhti u kala dhaxayn hadduu sameeyana qofka salaaddii waa ka burtay bimacnaa waa camal fara badan waayo qofku salaad buu ku jiraa waa in qalbigiisa iyo xubnihiisuba ay khushuucaan haddii uu iska wadwado uun gacantiisii iyo lugtiisii iyo uun iska wadwado macnaha waxay noqonaysaa dee qof aan tukanaynoo kale ayuu noqonayaa markaa saddex dhaqdhaqaaq oo xidhiidhsan ayaa burinayaa waxaas ama hal xubni ha ka yimaadaan ama dhowr xubin ha ka kala yimaadaan waxaase lagama maarmaana xubin culus inuu yahay sida gacanta iyo lugta iyo madaxa iyo xubnihii khafiifka ahaa ayaga dhaqdhaqaaqooda ma buriyo haddii masalan fartiisa aw tusbax iskaga rogayo maantao dhan fartaa dhaqdhaqaajinteedu burin mayso waxaan burinaynin xirribaha dhaqdhaqaajintooda waxaan burinaynin dabnaha dhaqdhaqaajintooda ee waa xubnaha waaweyn culus baa looga jeedaa saddex dhaqdhaqaaq oo xidhiidhsan walow sahwiba ha ahaadana hadduu leeyahay salaadii waa ka burto walwahbati alfaaxisha boodo foolxun siduu u tukanayay hadduu boodo uun bu'unuu yidhaahdo ayana salaaddiisi waa burtay walwahbati alfaaxisha waa boodo foolxun faaxishadu waa iska sifa kaashifa une yacni boodo lafdeeduba salaad waa ku foolxuntay midaan foolxumaynaya yani mid foolxun maba kala jiraanba wadarbatu lmufrita ku dhufasho xadguduba haddii u masalan dee wax hormaraya ama qof hormaraya hadduu ama wax xoogiyo ku dhufto ama wax garaaco oo xadguduba ayadana waa ka buraysaa haraatidiiba ayana la mid waa darbatu lmufrita waa garaacii xadgudubka ahaa wa ziyaadatu rugnin ficliyin camdan waxaa kaloo ka mida waxyaalaha buriya inaad rugni kuwa la sameeya camdi u kordhiso adigoo og inaanay bannaanayn oo waa maxay adigoo og labadiis joodatood mid saddexaad iskaga darto ama rukuuc kale aad iskaga noqoto waa ziyaadatu rugnin ficliyan camdan aad u kordhiso haddaad og tahay imaamkii inuu labadii sujuudoodba dhammaystiru mid saddexaad ku noqonaya waa inaad raacin haddaad raacdo adigoo og waad salaadaada way buraysaa waxaa la mida ragcad shanaad hadduu isaga kacood aadna xaqiiqsantay inay ragcad shanaad tahay waa inaad raacin wataqadumu isagoo kala hormara calaa imaamihi imaamkiisii tukinayay biruknayni ficliyeyni laba rugni oo kuwa la sameeya ayuu kala hormaray watakhalufu bihimaa iyo labada rugni isagoo kala dib dhaca bigayri cudurin cudurdaar la'aan cudurdaar la'aan ayuu kala dib dhacay wuxuu leeyahay sheekhu qofkan tukanaya salaaddii waxay kaga buraysaa hadduu imaamkii ma'muumkii imaamkii kala hormaro laba rugni oo ficli ah iyo hadduu kala dib dhaco cudurdaar la'aan masalan imaamkii oo weli taagan oo aqriyaya ayuu isagu intuu rukuucuu ka toosay buu sujuuddii kusii socdaa kala socda weeyaan imaamka iyo maamuumkaasi haddaanu niyeynin inuu ka goosto imaamkana inu salaaddiisa gaar isaga wadanin ee uu niyeysan yahay imaamkiina inuu ku xidhan yahay sujuuddiina usii hoobanaya salaaddiisu waa burtay weeye laakiin hadduu niyeeyo inuu ka goosto dee waa iska socay isagoo salaaddiisa gaar bu isaga wataa kala hadhiddana maxaa ka mid a dee imaamkii ayaaba sujuuddii usii hoobanaya isna weli faatixadii ba akhriya ayaa wuu taagan yahi waana cudurdaar la'aan ayadana salaaddii waa ka buraysaa cudurdaarka maxaa ka mida isagoo ilaawa is-ilaawo un inuu inuu inuu inuu wuxuu u qaatayba intuu yar tegey imaamka weli faatixadii akhrinaya ayuunbuu u qaatay inuu sujuudayo masaajiddaa isku badan ba ha ahaada masaajid kalaba ha maqle waa inuu noqdaa markaa isaga salaad waxba kaga buri mayso hadduu iskaba ilaawo meel kale la qabsado arka imaamkii oo sii socdana ayana waa la mid waxaad suuradaa ku yar dhow oo suwarka takhallufka iminka wakhtiba inaanu haynina ilaa toban baa lagu tilmaamo laga hadho waxaad taa ku yar dhow masalan waxaa dhacdaa inuu imaamku atixiyaadka dhexe ka tago masaajida in badan bay ka dhacdaa dabeedna intan ku beegan mooyaane koonayaasha oo dhammi ma arkaan inta badan way iska atixiyaadsadaan imaamkiina ogaba wuu istaagayba faatixadii akhri allaahu akbar markuu yidhaah rukuuco ayay iyagu kacayaan labadii koone samica allaahu liman xamida markuu yidhahan ba khalkhal ku dhacaa dabeedna dadkii koonayaasha een waxba ogeyn markay samica allahu liman xamida maqleen iyagoo iminka kacay khalkhal baa ku dhacaa culammadu markaa waxay halkaa ka qabaan laba wejiba qofkaa waa u bannaan yihiin inuu imaamkan iska raaco imaamkan iminka samica allahu liman xamida sii rukuucaya la imika isagu iminka istaagay oo faatixadii iyo rukuucdii ka gaadhsiin maaye inuu iminka iska raaco iskala sujuudo oo dabeetana uu ha dhowto markuu imaamku salaam se hal ragcada la yimaado ilan rukuuc iyo ragcaddan baa isagii ka maqane taasi waa mid u furan waxaa kaloo furanoo culamada qaarkood yidhaahdeen inuu daba socdo oo faatixadiisii deg deg u soo akhriyo oo soo rukuuco soo sujuudo dabeedna uu sidaa ku soo gaadho taasina way u furantay laakiin khalkhal weyn baa dadka ku dhaca marka haddii uu imaamkiisa kala hormaro laba rugni oo ficliyeyna ama uu kala dib dhaco cudurdaar la'aan salaaddii qofku waa ka buraysaa wa niyati qaطci salaa salaadda goynteeda hadduu niyeeyana salaaddii waa ka buraysaa hadduu niyeeyo salaaddii inuu iskaga baxo niyadunbuu gashay salaadda iskaga baxa waa niyatu qaطci salaa salaadda goynteedii buu niyeeyey waa ka burtay wa tacliiqu qaطcihaa bishay hadduu goynteeda wax ku xidhana ayana waa ka buraysaa masalan wuxuu yidhi hadduu gaadhigaan sugayay halkaa soo maro salaadda waan ka baxaya ayuu markii horeba niyadda sii gashay dee gaadhigii baa soo maray intaanu gaadhigaasiba soo marin bay salaaddii ka buraysaa ilay salaaddiiba wuxuu ku xidhay wax kale wa tacliiqu qaطcihaa salaaddii goynteedu bishayn wax ku xidho wataradudu fii qaطcihaa salaadda goynteeda oo ku noqnoqdo taradud soo ka shakeya taradud oo yidhaahda miyaad ka baxdaa mise waad ku jirtaa miyaad ka baxdaa mise waad ku jirtaa wاtaradud fii qaطciha faslun aladii ka yalzamu fiihi niyat اlimaama ka ay waajiba ku tahay imaamnimo inuu niyooda imaamka ay waajib ku tahay imaamnimo inuu niyooda arbacun afar weeye imaamnimo inuu niyeeya kay waajib ku tahay waa afar aljumca salaada jumcada imaamku inuu imaamnimo niyooda waa waajib bayna wاlmucaadatu iyo salaada la soo celinaye uu masala isagoo soo tukaday cid kala tukinayo wاlmanduuratu jamaacatan iyo tuu ku nadray jamaaco inuu imaamnimadeeda niyeeya iyadana waajib bay ku tahay wاlmutaqadimatu fi lmaطar iyo tii horo marta ee lasoo hormariyey xagga roobka masalan roob baa jira salaadda ayana lasoo hormariyey ee masalan cishaayiga wakhtigiisii laga soo hormariyey roob dartii loola tukanayo maqribkii ayadana inuu imaamnimo niyeeyaa waajib bay ku tahay afartaana imaamnimo ayaa waajiba buu leeyahay faslun halkana wuxuu inooga hadlayaa sheekhu isku xidhashada shuruuddii ay lahayd wuxuu uhi shuruud alqudwa isku dayashadii iyo isku xidhashada shuruuddeedu axada cashara waa koob iyo toban koob iyo toban isku xidhashada aynu salaaddii isku xidhanayno waxaa shardi waa koob iyo toban an laa yaclama waa inaanu ogaanin buطlaana salaati imaamihi imaamkiisa salaaddiisu inay burtay bixadaثin aw hayrihi xadaث ama hayrkii qofkanaad ku xidhanaysaa eed imaamka ka dhiganaysa waa inaanad ogayn salaaddiisu inay burtay salaaddiisu inay burtay waa inaanad ogeyn haddaad og tahay salaaddiisi inay burtay masalan waxaabadday maqlaysa neef ka soo baxday amaba waxaad nijaasaad ku arkaysaa salaaddiisi inay burtay baad og tahay kuma xidhan kartid markaa an laa yaclam waa inaan oganin butlaana salaati imaamihi imaamkiisa salaaddiisa buritaankeeda waa inaan ogeyn bixadaثin ay ku burtay aw hayrihi xadaث ay ku burtay ama wax kale haddii kale adna salaaddeeda waxba kama jiraan qofaad rumaysantay inaanu salaadba ku jirin haddaad tiraa waan ku sii xidhanaya waan raacraacaya salaaddaada waxba kama jiraan wa an laa yactaqida waa inaanu rumaysnayn wujuuba qadaa'iha calayhi inuu qadeeyaa salaaddan uu tukanay inuu qadeeya inay waajib ku tahay waa inaanu rumaysnayn waa inaanu ma'muumku rumaysnayn salaaddanuu qofkani tukanayuu ku xidhanayuu imaamka uga dhiganayo inuu soo celiyaa inay waajib ku tahay waa inaanu rumaysnayn masala hadduu faaqidu tahurayn oo kale yahay faaqidu tahurayn waxay dhahan shaaficiyadu faaqidu tahurayn waa qofkii biyeeyo wayseba waayey biyeeyo camuudba waayey iyagu waxay qabaan qofkaasi xurmatan lilwaqti inuu tukanayo laakiin salaaddaa inuu soo celiya ay waajib ku tahay markuu biye ama camuud helo qofka noocaasoo kalead rumaysan tahay salaaddanuu tukanayo inuu soo celiya inay waajib ku tahay ku xidhan maysid wa an laa yactaqida wujuuba qadaa'iha calayhi wa an laa yakuuna ma'muuman isaga lafdiisu waa inaanu ma'muum ahayn xilligan aad ku xidhanayso waa inaanu ma'muum ahayn dadka qaarkood baa waxay sameeyaan jamac bay yimaadaan qofka ugu soo koonayay taabtaan waxay ka taabanayaan mooyaane macnaha qofkanuu ku xidhanayaa kanna muxuu kusii xidhan yahay isna imaam buu kusii xidhan yahay markaa mid isagiiba ma'muumahoo imaam kusii xidhan addan waa inaad imaam ka dhiganin se waa goorma waa xaala aliqtidaa waa xilligan aad ku xidhanayso waa inaanu ma'muum ahayn hadduu masalan ma'muum ahaa oo masala markuu imaamkii salaamo naqsaday buu ragcad labaad ama laba ragcadoodoo dambe u kacay waad ku xidhan kartaa markaa waayo xilliganaad ku xidhanaysa ma'muum maaha laakiin mar horuu ma'muum ahaa wa an laa yakuuna ma'muuman ma'muum waa inaanu ahayn walaa ummiyan ummina waa inaanu ahayn ummi hadda waxaa looga jeedaa kaan qofkaan faatixada wanaajinaynin ayaa ummi hadda halkan looga jeedaa waxaa shuruudda ansixitaanka ka mida qofkanaad ku xidhanaysaa inaanu dhimaynin xaraf ama shad faatixada ka mida haddaad adigu hagaajinaysa weeye adigoo garanayo hagaajinaya faatixadii iyo wixii salaadda looga baahanaa waa inaanad ku xidhanin mid isagoo aan hagaajinaynin haddaase isku mid tihiin oo labadiinna waa isku meelun ka taagantihi waa isku xidhan kartaan laakiin ma'muumkii oo hagaajinaya faatixadii iyo wixii salaadda looga baahanaa midaan hagaajinaynin waa inaanu ku xidhan walaa ummiyan ummina waa inaanu noqonin kaa lagu xidhanaya wa an laa yataqadama calaa imaamihi fi lmawqif waa inaanu ka hormarin imaamkiisa mawqifka iyo halkay taagan yihinna waa inaanu ka hormarin waa inuu ka dambeeyaa ma'muumku waa inuu ka dambeeyaa imaamka haddii la taagan wayn cirbihiisu ka dambeeyaan haddii la fadhiyan wayn baryihiisu ka dambeeyaan la simanka imaamka la sinmaa waxay shaaficiya ku tilmaameen inay tahay karaahiya fadiiladii jamaacada qofka ka tegsiinaysaa dee ka horrayntuna salaadaba yani maba jiraysaba way burinaysaa haddaad ka horraysana fi lmawqif laakiin waa goorma waa markay isku jiha yihiin yani markay isku jiha yihiin masalan markay imka xaggan laga sii wada jeedo oo kale marka kacbada la joogo masjid xaraamka marka la joogo dee kacbadunbaa loo soo wada tukadaayo waa lagu soo wareegaa idan waxaa dhici kartaa inuu imaamkuna masaajka ku dhex jiro adiguna aad xagga kale ka soo jeedoon kacbada waxba idiin dhexaynin laakiin sidaa aragteenba markuu imaamka xaramku ku dhex jiro masaajidka hortiisa cid kuma xidhato hareeruhunbaa laga maraa marka uuse isagu kacbada dul taaganyahi waa la wada buuxiyaa inta dhexoo dhan marka haddaa isku jiha ka jeedaan waa inaad imaamka ka horraynin haddaase kala jiha tihiin xaramka waad uga dhawaan kartaa kacbada waad uga dhowaan kartaa waaya wa an yaclama waa in ogyahay intiqaalaati imaamihi imaamkiisa guurguurkiisana waa inuu la socdaa imaamka guurguurkiisa waa inuu la socdaa oo masalan rukuucdiisa iyo sujuuddiisa iyo kicitaankiisa waa inuu la socdaa oo aad kula socotaa inaad dee imaamkii arkayso ama dadkii tukanaya qaarkood baad arkaysaa ama sawdkiisii baad maqlaysaa yacni sawdkiisaoo dee idaacada aanad ka maqlaynin iyo microphone meel fog la geeyay aanad ka maqlaynine dee xidhiidhuu jiro iyada idaacadaha in lagu xidhan lama oggola wa an yaclama intiqaalaati imaamihi waa inu ogyahay wa an yajtamicaa fii masjidin waa inay masaajid ku kulmaan ow fii alaaa miyati diraacin taqriiban shaaficiye waxay leeyihin waa ina ama masaajid kulmiyaa amaa haddaanay masaajid ku jirinna inta u dhaxaysa waa inaan saddex boqoloo dhudhun aanay ka badanin saddex boqoloo dhudhun wax ka badan hadday isu jirtaan imaamkii masaajidna aanay ahayn waxa idin dhexeeyaana ma'muumiin safan aanay ahayn imaamkaa kuma xidhan kartid ee waa in ama saddex boqoloo tallaaba idiin dhexaysa ama waa inaa masaajid ku jirtaan intaa doontaanba isu jiro wa an yawiya alqudwa waa inuu niyeeyaa ku dayeesho awiljamaaca ama jamaaca waa inuu niyeeyaa waxaa kaloo shardi ah dee inuu qofkan ma'muumkii ku dayeesho niyeeyo ama jamaaco waa inuu niyeeyaa haddii aan ku dayasha jirin haddana aad raacdo macnaheed waxay noqonaysaa salaadaan jirin waxaa dhici kara dadka qaarkood imaam ay karahsan yihiin qof imaamoo tukanaya ay karahsan yihiin oo haddana laga yaabo inuu yara waa lagula yaab haddaad bannaankaa u baxdana inuu jamacii iskaga dhex jiro haddana uu la socdo haddana kuma xidhna haddana wuu la socdaa taasi wax jira maaha waa inaad ama ka goosataad gaarkaaga u wadataa imaa inaad ku xidhataa oo daba socotaa wax ka dhexeeya ma jiraan meeshiina waan ku dhex jiraya haddana kuma xidhna haddana waan wada soconaynaa wa an yanwiya alqudwa aw iljamaca waa inuu niyeeya wa an yatawaafaqa waa inay iswaafaqaan nadmu salaatayhimaa labadooda salaadood nadmigooda iyo taxoodii qaabkooda waa inuu iswaafaqaa qaabka labada salaadood iyo taxooda waa inuu iswaafaqaa masalan salaadihii sunnihii iyo faralkii waa la ysku xidhan karaa salaad badan iyo mid yar waa la ysku xidhan karaa maxaase la diidan yahay waxaa lagu leeyahy waa in horta nadmigooda iyo qaabkooda iswaafaqaan hadday iskhilaafsan yihin baaba masalan salaatuljanaaso iyo salaad faral la yskuma xidhan karo dee waaya ismama waafaqsanaa tanna rukuuca iyo sujuuday leedahay tanna waa takbiiraha iyo istaagaasun keliya salaad dayax madoobaad ama cadceed madoobaad iyo salaad faral la ysku xidhan maayo dee isma waafaqsanaa tani laba rukuucood bay leedahay yani dayaxmadoobaadkii ama cadceedmadoobaadkii laba rukuucood bay leedahay tanna hal rukuucun bay leedahay inta kale waan sugaya waan taagnaanaya maaha waxaa la ysku xidhanaya salaadaad imaamka ku xidhanaysaa salaadaada iyo salaaddiisu waa inay iswaafaqsan yihin wa an yatawaafaqa nadmu salaatayhima labadoodaa salaadood nadmigoodu waa inuu israacaa taxood iyo qaabkoodu wa an laa yukhaalifahu waa inaanu ku khilaafin fii sunnatin sunno waa inaanu ku khilaafin faaxishati lmukhaalafa khilaafitaankeedu uu foolxun yahay waxaa kaloo shardiga tobnaad uu yahay ee shuruudda ansixitaanka ka mida inaanu ku khilaafin ma'muumku imaamka shay sunno ah oo khilaafitaanka uu ku khilaafa uu foolxun yahay mid aan fool xumayn baa jira sunne aan fool xumaynoo imaamku hadduu ka tago uu ku raaci karaa jira laakiin sunne hadduu imaamku ka tagu isagu ku hadho ay fool xumaanayso waa inaanu ku khilaafin maxaa ka mid a masalan siday shaaficiyadu qabaan atixiyaadka dhexe oo kale waxay qabaan iyagu sunno abcaadda ayuu ka mid yahay baa la sujuudu sawga lagu kabo hadduu imaamkii ka tago waa inaad adigii ku hadhin waayo muddo dhee waa kala go'aysaan oo waa kala soconaysaan waxaa lamida sujuudu tilaawihii ayaa iyaguna la mid a hadduu ka hadho isagoo ku xidhana salaaddiisi way buraysaa hadduu ka goosto iska wata maya laakiin maxaa ka mida ta aan aanay hadhitaankeedu iyo khilaafitaankeedu fool xumayn maxaa ka mida jalsatulistiraxa oo kale qofku marka uu sii kacayo ee ragcadda afraad u sii kacayo ama ragcadda labaad u sii kacayo waa jalsatulistiraxa waxaa la yidhahbaa sunnaha inuu cabbaar qofku yar fadhiyo imaamkii hadduu markaba iska oogsado isagu iska kaco jalsatulistiraxi ka tago adigu jalsatulistiraxi waad iska sii samayn kartaa waayo khilaafitaanka markaa jalsatulistiraxaa samaysay iyo ka tegidda imaamku ka tegey khilaaf foolxumi kuma jiro wa an yutaabicahu imaamkiisana waa inuu raacaayu daba socdaa mutaabaca waa inuu ku sameeyaa mutaabaca macnaheedu waxa weeye dee waa daba socod daba socod weeye daba socod maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa inaad markuu rugnigii uu galo adiguna aad ka daba gashaa oo aanad ka aadna uga dambaynin dee aanad kuna xidhiidhsanaanin innamaa jucila alimaamu liyutama bihi nebigu wuxu uhi imaamka waxaa loo yeeray in lagu dayda fa idaa kabara fakabiru markuu allahu akbar idhaa idinkuna kadib allahu akbarna lakiin mar allahu akbar ha wada odhanina cabbaarna ha ka dambaynin waidaa rakaca farkacuu markuu rukuuco idinkuna ka daba rukuuca waidaa sajada fasjuduu marka uu sujuudana sujuuda ka horraynta aad ka horraysa imaamkii waataynu soo tilmaannayoo haddii aad laba rugni oo ficliya aad kala horraysa sida shaaficiye qabaan biduuni cudrina aad kala horraysa salaaddaadii way buraysaa waa taqadumkii kala hadhkiina waataynu ayana soo tilmaannay aad kala hadhaan laba rugni muqaaranada iyo la xidhiidhka aad la xidhiidha e aad la socotaana wixii aan ahayn takbiiratulixraamka ayadana shaaficiye waxay qabaan inay karaahiya tahay mufawita lifadiilati aljamaaca fadiiladii jamaacada inay kaa tegsiinayso laakiin takbiiratulixraamka haddii lagula xidhiidho waxa ay qabaan ayagu inay salaadii burinayso halkaa inoogu joogo wallahu aclam